ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya abuukaate mahadi axmed guuleed iyo safiirka sweden u fadhiya soomaaliya andres fon ayaa maanta si wada jira xarunta amisom ee xalane uga daahfuray shirka looga hadlayo khatarta xagjirnimada waxaana ka qayb galay shirkani safaarado ku dhow ilaa toban danjiraha qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ambasador michael kitin wasiiro ka tirsan xukuumadda kuwa maamul goboleedyada iyo saraakiil ka socotay amisom shirka ayaa intii uu socday looga dooday sidii lagu dhaqangelin lahaa istaraatiijiyadda heerka qaran ee ka hortaga fikirka xagjirnimada waxaana uu shirkani daba socday shirkii london horey loogu qabtay ee lagu saxiixay heshiiska amniga soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka abuukaate mahdi axmed guuleed oo shirka furay ayaa sheegay in dowladdu ay aada ugala shaqayn doonto beesha caalamka sidii loo ciribtiri lahaa khatarta waxa loogu yeero argagixisanimada
mudanayaal iyo marwooyin sidaan arrintan kaga guul keeni karnaa waxay ku caddahay qorshaha iyo istaraatiijiyadda qaran ee dowladda federaalka soomaaliya ee ka hortagga xagjirnimada gacanka hadalka wadataa qorshuhu wuxuu caddaynayaa qodobo muhiima oo dhowr ah sida horumarinta arrimaha bulsho iyo dhaqaale la dagaalanka musuq maasuqa in sharcigu uu taliyo dhallinyarada oo xidhiir lala sameeyo kobcinta awoodda hay-adaha dowladda iyo kuwa ciidamada safiirka sweden u fadhiya soomaaliya andres fon oo wakiil uga ahaa dalalka caalamka guddoominta shirkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in si wada jira la isaga kaashado ka hortagga khatarta argagixisada
waa inaan helnaa hannaanan arrintan uga wada shaqayn karno arrintan aan soo jeedinayaa waa in kooxdeennan aan culays ka saarno arrimaha istaraatiijiga ah waa muhiim inaan isha ku hayno dhaqangelinta istaraatiijiyadan oon hubinnaa in tallaabooyinka la qaadaya ay yihiin kuwa si qoto dheer loo eegay oo sugan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ugu dambayntii warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkani uu daba socdo shirkii london horey loogu qabtay ee looga hadlay arrimaha amniga iyo khatarta xagjirnimada tani waxay qayb ka tahay shirkii london lagu qabtay oo heshiiskii dhanka amniga lagu saxiixay si soomaaliya ay si buuxda u wada dhaqangeliso dhammaan arrimaha amniga la xidhiira amnigana waxaa la ogyahay in military inuu ciidan dagaalamo keliya inaysan ahayn amnigii nabadeynta lagu sugi karin in loo baahan yahay kooxahan nabaddiidka xagjirka ah fikirka iyo ay sida qaldan u isticmaalaan in fikirkaas laga bedelo ummaddii marka qaybtan ayaa ah qaybtii stranfor loo bixiyey oo shirkii london wixii ka soo baxayna qayb ka ah hadda wixii ka dambeeyana waxay noqonaysaa beesha caalamka iyo dowladda federaalka iyagoo iskaashanaya in ay dhaqan geliyaan istaraatiijiyadda heerka qaran ee fikirka hortagga fikirka xagjirka ah waxaana la rajaynayaa in kulammada noocan oo kale ah oo beesha caalamka iyo dowladda inay muxuu ahaa dhici doonaan bishiiba mar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho